ulajeedada madaxweyne ku-xigeenka pence iyo obama ay u tageen congresska waxaa ugu muhiimsanayd arrintan caafimaadka oo loo yaqaano obama care ama sharcigan caafimaadka oo aada laysugu haysto oo xisbiga jamhuuriga markay guuleysteen madaxweynaha iyo iyo inta badan congresska ay qaateen ay labaduba go-aan ku gaareen in xisbi sharcigaas in la laabo taasay ku mashquulsan yihiin marka waxaad moodaa obamana si uu u dhowro mustaqbalka inaan dhaawac loo geysan caafimaadka weliba sharcigaasoo isagu uu diyaariyey ayuu wuxuu la hadlayay xisbigiisa oo wuxuu u sharaxayay sababta loogu baahan yahay in laga dagaalamo arrintaas iyo madaxweyne ku-xigeenka trump ninka la yidhahda pence oo isaguna aada u aaminsan in republicanku ay ku dhaqsadaan arrintan oo si qorshaysan haddiiba loo laabo sharcigaas waa tahay waanu u imaanaynaa waxa ay ka yeeli karaan dimuqraadiyiinta iyo weliba sida ay u difaaci karaan inay dowladda la doortay ee donald trump iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa mike pence ay ka hor istaagi karaan arrintaas balse marka hore waxaad noo sharaxdaa awood ahaan intee ayay la eg yihiin sharciyan in ay dowladda maraykanka ee cusub ay beddesho ama laasho sharcigaas gebi ahaanba boqol kiiba boqol awood bay uleeyihiin sababtoo ah waxay xukumaan saddexdii aqalba aqalkii congresska iyo kii senadka iyo madaxweynihii oo saxiixaya marka waxaad moodaa inay haystaan aqlabiyad saxa oo ay ku laali karaan laakiin waxaa caqabada waxa la yidhaahda procedural ama qawaaniinta loo marayo iyo sharcigan oo laba iyo labaatan milyan oo qof ay hadda ka faa'iidaysatay oo meelo badan dadku aada u jecel yahay marka aqlabiyad waa haystaan laakiin shacbi fara badan oo dan weyn uga xidhan tahay oo caafimaadkan aada ula dhacsan baa jira marka labadaasay rabaan inay aada isugu barbardhigaan siday ka yeeli lahaayeen shacbiga laakiin aqlabiyadda iyo awooddii waa haystaan marka laga tago aqlabiyadda waxaan jeclahay bal inaad noo sharaxdo sharciyada maraykanka qaarna waa laga noqon karaa qaarna lagama noqon karo marka sidee ayay u kala duwan yihiin mar haddii sharciga waxaa sameeya congresska labada aqal baa sameeya madaxna waa saxiixa marka haddaad saddexdaas haysatid sharci kastaa la laali karaa oo wax dhibaato ah haba yaraatee male saddexdiina waa isku haystaan meesha uu dhibku ka haystaa waxa weeye maadaama uu sharcigaani sharci aada loo jecel yahay yahay oo dhanka caafimaadka malaayiin qof ay ay wax u geysanayso farsamada ay waxeeyaan waxaa laga yaabaa inay ku lumiyaan hadhowtadii markii doorasho la aado laba sano kabacdi marka intaa unbaa hortaagan maahee waxba ku qaadan mayso sharciga inay laalaan maalmo iyo asbuucyoay ku qaadan kartaa hadday doonaan sababtoo ah madaxweynihii iyo aqalkii cadna waa fadhiyaan labadii aqalna waa haystaan haddaba haddii dardaaranka madaxweyne barack obama ee uu kulankiisii shalay uu la galay mudanayaasha labada aqal ee dimuqraadiga ah inay ishor taagaan haddiiba ay dhacdo xisbiga republicanka uu awood saaro sidii looga noqon lahaa sharcigaasi maxay tala ah oo ay kusoo gudbin karaan ama ay ku celin karaan arrintaasi inaysan dhicin xisbiga dimuqraadiga ahi isaga laftiisu awood badan buu leeyahay oo sharciga hadda haddii la yidhaahdo waa la laalayaa isagoo sidiisa ah oo loo maro qawaaniinta sida labada aqal iyo madaxweynuhu ay shuruucda ama u sameeyaan ama u laalaan haddii loo maro dimuqraadigu lug weyn buu ku leeyahay meesha aanay dimuqraadigu awood badan lahayn waxa weeye haddii la mariyo miisaaniyadda ama waxa budgetka loo yaqaan oo macnaheedu yahay uma baahna in sharci horle la qoro laakiin waxaa la sameynayaa qaybaha aadan rabin sharcigaasoo dhan baad lacagta iyo miisaaniyadda ka goynaysaa taas marka waxay u baahan yihiin boqolkiiba kow iyo konton bay u baahan yihiin keliya taas ayaga hadda u fudud maahe hadday dhihi lahaayeen sharciga keligiisaan laalaynaa ee dimuqraadigu awooddiisu waa soo bixi lahayd inkastoo ay ka yar yihiin marka laga tago in madaxweyne barack obama uu arrintani taariikh u tahay oo uu dad badan oo maraykan ah oo aan haysanin caymiska caafimaadka uu markii ugu horreeyey u suurtogeliyey maxay uga dhigan tahay xisbiga dimuqraadiga sharcigani inuu sii jiro dhanka kalena xisbiga republicanka ah sababta ugu weyn ay u ramaan arrintani inay tirtiraan maxay tahay waxaad moodaa inay markii horeba xisbiga jamhuurigu aada ugu ololeeyeen in uu yahay barnaamijkan caafimaadka oo obama inuu caqabad ku yahay ganacsiga inuu qualitygii ama tayadii caafimaadka uu hoos u dhigay inuu qaali yahay oo dadkii uu ku qaaliyeeyey caafimaadkii inuu ku khasbay inay dadkii caafimaad ayaan u baahnayn ay qaataan haddii kale canshuur iyo iyo ganaax la saarayo waxaasoo dhan bay ololaha ay kusoo galeen aada moodaana inay kusoo guulaysteen republicanku hase yeeshee xisbigan dimuqraadiga iyo obama waxayba u qabaan shayga keliya oo ugu weyn oo ay madaxweynahani uu ka tegay inuu ahaa sidaa darteed inay ciddiyaha ku diraan sidii loo badbaadin lahaa gaar ahaan qaybaha aada muhimka u ah oo masalan cunuga caafimaadka ku jira ilaa iyo lix iyo labaatan sano uu gaaro wuu ku jiri karaa qofku haddii uu caafimaad qabo oo maaragtay uu yahay qof sidiisaba aan iska dan yara waa meel uu aada maaragtay qaymo jaban ugu heli karo marka dadka fakrigaa iyo dadkaas muqaradaa iyo aada buu ugu roon yahay marka waxaad moodaa dimuqraadigu inay rabaan inay nafta agdhigaan in xataa haddaan isagoo dhan la badbaadin qaybaha muhimka ah oo dadka danyartaa iyo dadka cudurrada qaba oo aan caafimaadka la siin iyo dadkaasoo dhan sidii loogu badbaadin lahaa maaragtay qaybaha muhimka ah oo aada moodaa qaar xataa jamhuurigu inay raalli ka yihiin in xisb in sharcigo dhan aan la laalina qaybihiisa la badbaadiyo muhimka ah